بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد إلهي سبحانه وتعالى نعموين بدن ayuu nagu galladaystay nimcooyinkaasoo kuwa daahir iyo kuwa baatinaba leh wax la koobi karana aan ahayn rabbina uu qur-aanka ku tilmaamayo laba aayadood wain tacudduu nicmata allaahi laa tuxsuuha haddaa isku daydaan inaad tirisaan waxa ilaahay nicmo idin siiyey ma koobaysaan baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala nicmooyinkaa waaweynee ilaahay ina siiyey ayaa haddana kala mudan iyana oo kala mudnaanshiya leh oo kategori kala sarrayn leh qaarkood haddaad weydo waa laga yaabaa badiilkood inaad hesho laakiin nicmada ugu weyni ee rabbi subxaana wa tacaala in badan qur-aanka ku manno sheeganayo waa nicmada islaamnimada iyo diinta iyo iimaanka alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina ama rabbi subxaana wa tacaala uu dadkiisa saalixiintaa ugu manno sheeganayo waman yutic illaaha waalrasuul waxa uu kaasi la koox yahay baa la yidhi maxay maca aladiina ancama allahu calayhim kuwa ilaahay u nicmeeyey ma kuwo xoolo la siiyey waxaasiba maya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya inay yihiin nebiyo sidiiqiin shuhado saalixiin siraat aladiina ancamta calayhim hayr almaqduubi calayhim wala addaaliin idan nicmada ugu weyne qur-aanku uu ka warramayaa waa nicmadaasi iimaanka iyo islaamnimada iyo diinta ilaahay uu bixiyo ee uu cid siiyo adduunka marka la joogo taasaa ugu weyn waxa markaa macquula wax la fahmi kara ah masiibo dhacdaana inay tahay masiibada ugu weynata diinta kaaga dhacda maadaama nicmooyinku ay kala waaweynaayeen oo nicmadii ugu weynayd ay tahay nicmo diineed masiibada ugu weyne qof bini aadama ku dhacdaana waa masiibada diinta kaga dhacda masiibadaasi diinta ku dhacda waa waxaan kabniinshiya lahayn calaamaadkeeda waaweynee lagu gartaana waa iyadoo ziyaado dabadeed nuqsaani kugu bilaabanto ama hanuun dabadeed dalaal kugu dhaco ama basiiro dabadeed indhala-aani kugu dhacdo iyadoo diinxuma ku qabsato ilaahay subxaana wa tacaalaana qur-aanka in badan buu markaasi kaga warramayaa nicmadaas iyo intay leegtay nicmadaa haddaad weydo dee hoogga rasmiga ahi waa yada waayo aakhiraad waayaysa waxa kaloo dhammina khasaare maaha qul ina alkhaasiriina aladiina khasiruu anfusahum wa ahlihim yowma alqiyaama ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy kuwa khasaaray waa kuwe aladiina khasiruu anfusahum wa ahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraan almubiin ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kuwa khasaaray uun waa kuwa qiyaamaadee hooga ee nafya reerba waaya alaa dalika huwa alkhusraanu lmubiin baa ilaahay leeyahy war hooyay kaas baa ah maxay khasaaraha cad waalcasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu alصaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw biاsabr rabbiga weyne subxaana wa tacaala intuu dhaartay buu wuxuu tilmaamayaa bini aadamku inuu khasaare barhtankii ku jiro marka qura uu ka baxa inay tahay afar shay marka la helo iimaan iyo ku dhaqankii iyo sheegistiiyo dadka loo sheego iyo dhibta kaa soo gaadhoo lagu sabro aliimaan walcamalu asaalix watawaasi bilxaq watawaasi bisabr sida awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa dadkiisa saalixiinta iyo awliyadiisa ducooyinkooda waxay ahaayeen markii rabbi ka warramay zayqa iyo shubahaadka iyo waxyaabaha ku dhaca dadka badh ayaa ilaahay wuxuu ka warramoo kale kuwa raasikhiinta filcilmiga ahi inay yihiin kuwa waxaasi ka badbaadaya basharku sidiisaba fitnada diinta waxay yidhahdaan dadku imaam ibnulqayim baa wuxuu leeyahy dadku waa saddex kooxood waa raasikhiin caamo iyo qolo meel dhexe joogta buu leeyahy raasikhiinta buu leeyahy fitanka diinigaahi kuma dhaco caamaduna waa cidda hogaamisa uun qolada ugu badane fitanka diinigii ku dhaco waa kuwa caamadana ka soo koray rusukh filcilmigana aan gaadhin ilaahi subxaana wa tacaala kuwa raasikhiinta wuxuu ku tilmaamaya ducadoodu inay tahy rabbanaa laa tuziq quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxma innaka anta alwahaab ilaahayow qalbiyadayada ha weecinin aan balaayana haleelin bacda id hadaytana markaadna hanuunisay kadib intaannu diinta qabsannay oo ku dhegnay ilaa waanay faraha iyaga ka bixin ee kuwa siday u rumeeyeen ugu dhaqmoo xejista ilaahayow naga dhig oo agtaada dhankaaga naxariis naga sii adiga ayaa naxariis badane hadday dadku dareemi kari waayaan markaa nicmada diintu inta ay leeg tahay si fudud bay uga baxdaa sheekhii la odhan jiray xaatim ilasam waa shaqiiq ilbalakhi ardaygiisii culamaai taraajimna waxay ku tilmaamaan luqmaanu haadihi lumma inuha xaatim dhagoole mana dhegala-ayn oo qisay sheegaan maalin baa malaa gabadhii u timi oo su-aal istidhi weydii gabadhii baa markay istidhi la hadal baa neefi ka baxsatay dabeetana iyadoo khajilsan bay su-aashii weydiisay markaasi uu asturo u isaga dhigay inaan waxbaba wadaadku la soconin ayuu sidii wax dhagaala a yidhi bay yidhaahdeen waxba kuma maqlay hadalka ku celibal markaasay gabadhii farxdo istidhi wallaahi sheekh waxba ma dareemin dabeetana su-aashii bay kor ugu qaadaa ay dib ugu sheegtay sheekha maalintaasa naanaystu raacday bay yidhaahdeen oo loo bixiyey xaatim ilasam xaatim dhagoole markaasaa loo bixiyey xaatim ilasam wuxuu ka mid ahaa culammadii ku caanbaxday cibaadada culammadii cibaadada ku caanbaxday waxaa la yidhaha maalin maalmaha ka mid ah ayaa salaaddii casar jamac jamac baa dhaafay salaad baa jamac dhaafay dabeetana uu murugooday nimay saaxiib ahaayeen oo abu isxaaq ilbukhaariyi la yidhaahdaa soo booqday baa la yidhi oo ka tacsiyeynaya jamacii ka tegey xaatim ilasan baa markaa wuxuu leeyahay haddii maanta ilmo iga dhiman lahaa toban kunoo qof dadka badan baa tacsi iigu iman lahaa hal wiil haddii la odhan lahaa sheekhii xaatim ilasan baa inankiisu dhintay haddii la odhan lahaa toban kunoo qof oo tacsi wadaa ii iman lahaa buu leeyahay laakiin markii jamacii iga tegay keligaabaa ii yimi buu yidhi abu isxaaqow tani waxay calaamad u tahay buu leeyahay dadka agtiisa musiibatu diin inay ku fududaatay qofka in diinta musiiba kaga dhacdo inaanay wax weyn oo layska tacsiyeeya ahayn runtii dee waa kii xadiidkii saxiixa nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofkay salaadda casar dhaaftaa fakaannamaa wutira ahluhu wa maaluh salaad casarkay dhaafta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu la mid yahay qof dad iyo duunyaba hoogay haddii nin masaajidkeenna ka tirsan aynu garanayno la yidhaahdo galabta reerkii iyo ciyaalkii iyo adduunkiisi iyo wixiisiiba baddaa liqday marka bay saaraayeenoo wixiiba badday liqday innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun baynu wada odhan lahayn aad baynu uga nixi lahayn waayo ninkaasi masiiba u soo hoyatay baynu odhan lahayn dadkii iyo dunyadiiba way iska raaceen labadiiba balaaya kaga wada dhacday baynu odhan lahayn nabi moxamedna wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam salaada casar qofkay dhaafto waa fakaannamaa wutira ahluhu wa maaluh waa nin dad iyo duunyaba hoogay buu la mid yahy idan ikhwatii fi lcaqiida musiibo kastoo kale agta waa fududahay walidaalika haddii qur-aanku inoo tilmaamayo rabbanaa laa tuziq quluubana bacda id hadaytana inay ducaau saalixiin ka mid tahay nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam waxaa ducadiisii ka mid ahaa xadiidkii imaam tirmidi warinaya ibnu cumar weliba imaamu nawowi raxmatullaahi calayhi wuxuu ku tilmaamayaa adab ilmajaaliska inuu ku jiro oo wuxuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam majaalista markuu fadhiisto ayuu ku ducayn jiray oo wuu odhan jiray waa xadiidkii dheeraaya allahuma aqsim lana min khashyatika ma taxuulu bihi baynana wa bayna macaasiik maxaa ka mid ah xadiidka ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا حديث إمام الترمذي غير كبا صوصاري شيخ الألباني حسبه تلمامية نبغ عليه الصلاة والسلام دعوين كاسيو إمام النووي ليه ومن آداب المجالس كي كم تهي waa lagu sifaynayaa majaalista nebigu markuu fadhiistay inuu ku ducayn jiray ama markuu kacayo inuu ku ducaysan jiray ilaahayow musiibadayada diinta ha nagaga ridin balaayuun haddayna haleelayso yay diinta naga gelin buu nebigu leeyay calayh isalaatu wasalaam laa tajcal musiibatana fii diinina walaa tajcal iddunya akbara hammina walaa mablaga cilmina adduunkan iyo nolosha tan iyo dhaqasho iyo adduunkeedna ilaw ha ka dhigin hamigayagu meesha uu ku gebagaboobo ama hamigayaga ugu weyn iyo aqoonta iyo xaggay ku gebagabowdo gaal baa intaasi hamigiisi iyo aqoontii sutay oo ilaahi subxaanaه wa tacaala waa ku tilmaamaya yaclamuuna ظaahira min alxayaaةi اddunya wahum can اlaakhirati hum haafiluun ilaahi wuxuu leeyay subxaanaه wa tacaala nolosha adduun ayay wax ka yaqaaniin aakhiro oo tii weynayda adduunku dee maaha bercent maaha yani marka loo ego nolol infinitya nolol aan dhammaad lahayn aakhira waa nolol aan dhammaad lahayn khaalidiina fiiha unbaa qur-aanka ku aragtaan waa nolol joogto ah adduunkuse waa wax yar yar yar ninka intan yar caqligiisuba ku ururay hamigiisa iyo warwarkiisa iyo xisaabtankiisaoo dhammi uu noqdo shilin shilin ku dar intuu hurdo mooyaane intuu soo jeedo qalinka u haya un shilin shilin siduu ugu dari lahaa aqoontiisoo dhamm ay ku salaysan tahay maxaa la faa'iiday maxaa la khasaaray adduunyo ku saabsan waa nolol aad u gaaban oo aad u yar marka loo eego tan walidaalik buu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku ducaysanayey laa tajcal musiibatana fii diinina bale waxaynu leenahay masaa'ibta kale oo dhammi waa wax fudud xadiidka imaamu axmed iyo abu daawuud bam warinayaan sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamayo bituruqi abi khaalid asulami radia allahu canhu saxaabiga la yidhaahdo ayaa soo baxay isagoo booqasho u socda nimay saaxiib ahayeen buu isyidhi soo booqo dhexda markuu soo marayey ayaa waxaa loo sheegay ninkii uu booqashada ugu socday inuu xanuunsanayo dabeetana wuu u soo galay wuxuu ku yidhi ataytuka zaa'iran caa'idan wa mubashira niga waxaan kuu imi anigoo booqasho u socda zaa'iro dee laba ninoo saaxiibii booqasho aysa soo booqdaana ziyaarat alikhwa waxaan kaloo kuu imi buu leeyay anigoo caa'ida oo qofka mariidka ahi ciyaadatulmariid baa laynagu leeyay inaynu soo booqanno isno si gaara oo u soo ducayno oo tahur insha allah nidhaahno waxaan kaloo kuu imi buu yidhi anigoo bushaaraynaya dabeetana waxaa la yidhi abi abi khaalid asulami abu khaalid asulami ba waxaa lagu yidhi kayfa jamacta hada kullah oo waxaasoo dhan saad isugu kulansatay saad mar qudha saddexda tan u wada noqotay wuxuu yidhi waxaan soo baxay marka hore anigoo booqashadaada doonayey zaa'ir baan ahaa dhexda markaan marayna waxay soo gaadhay inaad xanuunsanayso ciyaada baa iigu biirtay waanan kuu bushaaraynayaayo waxaan maqlay nebi moxamed oo le calayhi salaatu wasalaam idaa sabaqat lilcabdi min allahi mansilatun lam yablughaa bicamalih ibtalaahu allahu fii jasadih aw fii maalih aw fii waladih uma sabarahu xataa yubligahu lmansilata alatii sabaqat lahu minhu waxaan maqlay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo leh addoon addoommahayoo ka mid ah haddii mansilo sarraysa janno iyo aakhira ay u horu marto oo camalkiisa uu ku gaadhi kari waayo uu camalkiisu gaabto ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wuxuu ku itixaamaa jidhka ama xoolaha ama carruurtaa laga itixaamaa dabeetana waa lagu sabir siiyaa yacnii imtixaan fitan ayaa haleela caafimaad darra ku dhacda qofku markuu bukoodo ee jilce waxaanu idhaha ninka hebela musiiba ku dhacdo niyo xanuun baa ka kici waaye lacalla tanaad masiibada adiga u aragtaa inay nicmoba tahay tii lagu gaadhsiinayay jannada booska sare inay tay waxaa laga yaabaa inay carruurta dhibaato kaga dhacdo ay ka dhimato tira ninkii hebelan iyo musiiba ku dhacdo carruurtii oo dhamma waa dhimatay mid waliba markuunu mushkilad kii weynaabaa dhintay kii ku xigaa tani ku dhacday waa laakiin lacalla masaa'ibtan ku dhacdae alle ku sabir siiyey inay tahay wixii uu ku gaadhi lahaa jannooyinka si kale markaynu u tilmaamno marka qofka muslimka ah hadday dhibi qabsato dhib adduun oo haddana ilaahay sabir siiyo waa tii gabadhu xadiidkii gabadhii madoobayd ee nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam ee soo xijirtay waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ii duce waa suuxaaye dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi haddaad rabtana waan kuu ducayn haddaad rabtana waad sabri oo janna alla ku siin waxay tidhi haddaan intan jannaba ku helayo waa sabrayaaye markaan dhaco ee xanuunsadunbaa cawradaydu muuqataaye ilaahay waxaad ii baridaa inaan cawradayda alla kashifin dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u duceeyey saxaabaddu waxay odhan jireen qofkii raba qof ahlujanno oo dhulka kor maraya ibnu cabbaas waxaa laga sheegi jiray waa gabadhaa madoowey halkaa joogta idan waxaynu inagu mashkiladda u aragnay musiibada u aragnaa lacallaha qad takuunu niqmadii inay nicmaysu bedeshaba waxaa kaaga filan xadiidkii abi saciid alkhudri iyo abu hurayraba warinayaane saxiixaynka ku yaalay ee nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam maa yusiibu almu'mina min nasabin walaa wasabin walaa hammin walaa xasanin walaa ghammin walaa adan ilaa kafara allahu biha min khataayaah xata ashawka yushaaku biha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minka ama haleela ama wixii haleela ee daal ah ee xanuun ah ee hami iyo warwar ah ee tiiraanyo ah ee murugo iyo qamiya ee dhib ah yacni wax kastoo qofka mu'minkaa haleela ama daahirka ha ka haleelo oo dhib muuqato ha noqdo ama dhib maskaxiyan dhibta ha noqdo oo walwal iyo walbahaar iyo tiiraanyo iyo murugo qofku ha haleelo daahiran waa baatinan xaggay doonta ha kaa haleesho qofkii wixii dhib ee haleela qofka mu'minka ah ee uu dabeetana ku sabro ilaahay subxaana wa tacaala dembiyadu kaga daadiya qodax muddayna xataa ha noqotee taa macnaheedu waxa weeyaan intaasoo dhamme waxay muqadamo u tahay nicmooyinka allayna siiyey nicmada ugu weyni inay tahay iimaan iyo islaamnimo khasaaraha ugu weyne qof bini aadama ku dhacaana inuu yahay khasaaraha diinta kaga dhaca qul ina alkhaasiriin aladiina khasiruu anfusahum ahlihim yowma alqiyaama masaa'ibta kale ee qofka ku dhici karta haddii uu ku daro sabir inay iyadu isuba bedeli karto nicmo wixii xoolo kaaga dhaca aad khasaartay wixii caafimaad kaaga dhacay wixii carruuriya reer kaaga dhacay mashaakilka kale inuu nimco isu bedeli karo mar hadday sidaasi sax tahay waxaynu u baahannay inaynu garanno noloshu inay beriorities inoo kala yeelato beriority yacnii kala mudnaanshiiyo qofka mu'minkii waamwaa qof fitnaysan adduunka waxaa laynoo keenay in laynay taxaamo hadday isugu kaa wada toosto waa falilaahi alxamd caafimaad iyo carruur iyo xoolo iyo diin iyo wuxuba hadday kugu kulmaan dee mahadnaqa adiga lagaaga baahan yaho intaad shukri naqi doonto unbaa la isweydiinayaa laakiin inta badan basharka bini aadamka loo yaqaan ee dunida kor yaalla imtixaan ma waayo laabudda min ibtilaa ibtilaagu markuu dhaco sidee baynu kala mudnaanshiiya u siinaynaa dariskeennu markaa waa kan ibtilaagu markuu dhaco imtixaanku markuu yimaado sidaynu u kala xulaynaa u kala horraysiinaynaa markay noqoto inay iskhilaafto masale diintaadii ku saabsan iyo masale dhaqaalihii ku saabsan ma waxaynu idhahnaa waaredhowaad iska toobadkeeniyo balorta dhaqaaluyii ku dhaafine markay timaado masale caafimaadka ku saabsan iyo masale diinta ku saabsan marka ay timaaddo in diinta nuqsaan kaaga dhaco iyo in nabadgelyada nuqsaan kaaga dhaco caafimaadka nuqsaan kaaga dhaco waxa kale nuqsaan kaaga dhaco ilaahay baa qur-aanka tusaalayaal inagu siiya aan baranno tusaalayaasha qur-aanka aan eegno ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa nebiyullaahi yuusuf oo imtixaan la kulmay imtixaan baa haystaa ah gabadh qof dumara baa ilaahay ku imtixaama waa jeclaatay qad shaqafahaa xubbaa baa la yidhi shaqafulqalbiguu jeexay lamada waxay dhaha shaqafulqalbiga waxaa la yidhahdaa bay dhaha xuubka yara sare qalbiga ku wareegsan gabadh kalgacalku xuubka sare qalbiga dilaaciyey oo nebi yuusuf ka daba dhacday ayaa lagu itixaamay nebi yuusuf waxaa lagu itixaamay qurux ilaahay isaga siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay shatra alxusni baa la siiyey quruxiba hadday jirto nuskeed baa keligii la siiyey dadka kale inta kalea loo qaybiyey nebi yuusuf quruxdiisii imtixaan bay ku noqotay waxay imtixaan ku noqotay haweenaydii guriga uu la joogay ee sayidadda u ahayd inay hungurayso iqra'ii oo dhan inay ku samayso sidii ay u hungurayn lahayd oo dhan bay ku samaysay waa dhaga adayga innahu rabbi axsana mahwaaya innahu laa yuflixu daalimuun buu isa soo taagay macaada allah ilaahay baan ka magan galay buu isa soo taagay waa rabbigay ama sayidka ha u jeeda guriga leh ama rabbigii abuurtay ha u jeedee gogoshayd iyo gurigaygu wanaajiyey markaa u gacan dhaafi maayo xuma samayn maayo kuwa daalimiinta ahina ee nicmada la siiyey dulmi kaga jawaabaana ma guulaystaan taas markay isku dayday ee uu iqraagii waxba kaga weyday ayay isku dayday inay kufsato xoogto orod buu miciinbida waa cararay albaabka isagoo ordayo ay maryaa jeexjeexayso ayuu soo gaadhay ninkii reerka lahaa haddana isagii bay ashtakaysay ninka laftiisu fariid may ahayne yuusuf acrid can haada buu yidhi wastakfirii lidembik intaasuu xal ka dhigay isagoo markhaatiyaalay joogaan intaa kumay koobsanine markii hungurigu sii batay waa sabri weyday waa tii dumarka inta isugu yeedhay dabeetana dumarkiina yuusuf intay ka yaabeen yidhi arrintani waa waa macquul kani mid la hungureeyo weeyaan bay yidhahdeen iyana waxay isku raaceen maba aha xaashaa lilaah bay yidhaahdeen kani basharba maaha ee waa malag kariimun kani waa malaa'igtunbuu ka mid yahay bay leeyiin qurux daraaddeed iyana waxay ku jawaabtay fadalika aladii lumtunnanii fiih ka igu cayayseen waa kan maxaa tala ah lain lam yafcal maa aamuruh waxa aan faraya hadduu yeeli waaye bay leedahay waa waa idiida oo waa is adkeeye laakiin waxa aan raba hadduu yeeli waayo la yusjanan walaa yakuunan min asaakhiriin bay tidhi waa la xidhi kuwa la duleeyeyna wuu ka mid noqon doonaa nebi yuusuf arrinku wuxuu u joogaa marka kan wixii kaloo dhan soo dhaaftay inuu iska tunto dee gabadhaa iyaba culammadu waxay dhahaan waa qurux badnayde gabadhaa boqoradda ah ee talinaysa inuu la tunto iyo inuu xabsi galo yuusuf waxaa la yidhaahdaa wixii waxaan ugu yeedhi lahay oo dhammi agtiisa way yaalin waa nin nin dumar waa jecelyihi waa dhallinyaro dhallinyaradu waa markay ugu xoogga badantahy ugu raganimo badan yihi haween waa u baahan yahay waa acsab waa maxay waa waa doob reer ma leh nimaan reer lahayni doob tuhun baa dilay baabay soomaalidu sheegtay waxbuu doonayaa maca daalik wuxuu joogaa meel laga jeceliyo laga doonayo farsamoo dhan waa loo sameeyey albaabadaa la xidhay daaqadaa la xidhay waa keli wixii isaga ugu yeedhi lahaa inuu waxaan sameeyo oo dham way yaalin waa gabadhu maxay imra'atun daatu mansabin wa jamaal weeyaan quruxna waa u saaxiib boqortooyana waa boqorkii haweenaydiisii waa sayidadiisiiyo iyadaa maamusha waxaasoo dhan oo meesha yaalla ayuu yuusuf meel ka taagaye meeshaynu soconnaa waa tan marka rabbi sijnu axabbu ilaya mimaa yadcuunanii ilayhi buu taagaye rabbigayow xabsiga ayaa agtayda lagaga kalgacal badanyay mimaa yadcuunanii ilayhi waxay igu yeedhayaan wuxuu kala dooranayaa inuu markaa tunto oo uu gabadhaasi raaco iyo inuu xabsi galo xabsiyadu waa kala nooc haddii miskiinku xidho ama lagu yidhaha sanad baa lagu xidhaya ama labaa lagu xidhayaa waxba laga yaabi lahaa inaad soo adkaysan lahayd laakiin waa xabsi boqortooyo guriga boqortooyadaa ku xidhanaya lama garanayo waxaad ku jiraysa markaa ninkii waddanka lahaa hadduu xabsi kugu rito dee yaa kaa soo saaraya xabsi caadiya markaa xabsiga kari maaha xabsi sanad iyo laba iyo saddex iyo afar iyo meelaha la rajaynaya maaha waa xabsi uu qofku rajaynayo un haddaad dee boqortooyadii meesha joogtay ka hor timaado oo intay boqortooyadu ku qabato walaa maxkamad baa lagu geynaya walaa meel kalea lagu geynaya ee dee godkaa lagu ridaya noloshaada inta ka hadhay inaad godkaa ku dhammaysanuun ayaa loo filayaa haddana nebi yuusuf wuxuu taagan yahay xabsigaa boqortooyadee noocaa u eg inaan galo iyo inaan sinaysto agtayda waxaa ku fudud inaan xabsiga galo inaan xabsiga gala noloshayday waxyeelaysaa laakiin inaan zinaystaa diintayday waxyeelaysaa marka markay timi inay diinta iyo noloshu iskhilaafaan nebi yuusuf wuxuu dooranayaa in waxa wax dhaawucu gaadhaya uu noqdo noloshiisa ee diintiisu inay badbaado dabeetana wuxuu leey wa ilaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhinna waakun min aljaahiliin ilaahina wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala in la nicmeeyey baa loo sheegayaa faاstajaaba lahu rabuh fasarafa canhu kaydahunna baa ilaah yidhi ilaahay ducadii buu aqbalay haye dabeetana waxa laga weeciyey baa la yidhi nicmo waxa ugu filan waxa la dhaafiyey dumarka dhagartoodii iyo waxoodii o dhan dee xabsigii buu galay weeyaan xabsigii buu galay ilaahina subxaanahu wa tacaala diintiisii buu u ilaaliyey ikhwatii fi lcaqiida qur-aanku wuxuu kaloo inoo soo bandhigayaa dad imtixaankaasi la kulmay iyo doorashooyinkood maanta jimcay hayde maxaynu dadku akhrinayay suurat alkahf suuraddani maxay ku caan baxday niman dhallinyaro ah oo godgalay dhallinyaradani maxay sameeyeen dhallinyarada tan markaynu qisadooda soo duuduubna waxa weeyaan waxay yidhahdaan culammadu abnaa'i lmuluuk bay ahaayeen waxay kala doorteen inay qasri ku noolaadaan iyo inay kahaf ku noolaadaan labadaa nololood u fiirso intay isu jiraan alxayaa fi lqusuur balaces boqortooyooyinka qusuurtooda inay deganaadaan iyo inay suuqa joogaan maaha inay god galaan oo god ku noolaadaan nolosha kayfka godka nolol god lagu noolaanayo iyo nolol qusuur lagu noolaanayo ayay kala dooranayaan ilaahay markaasi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala id awa alfityatu ila alkahf faqaaluu rabbanaa aatinaa min ladunka raxma wahayi' lana min amrina rashada waa nolol adag runtii waana go'aan adag go'aan fudud maaha go'aanka kani waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa warabatnaa calaa quluubihim haddaan qalbiga ilaahay kuu gejin go'aankanoo kale ma qaadan kartid ilaahay qoladan wuxuu ku tilmaamaya warabatnaa calaa quluubihim id qaamuu faqaaluu rabbuna rabu الsamaawaati wاlard lan nadcuwa min duunihi ilaaha laqad qulnaa idan shaطaطa qalbigaan u adkaynay baa alla leeyahy subxaana wa tacaala waxay kala doorteen markaas inay diinta waayaan oo boqortooyooyinkooda la noolaadaan iyo inay hijroodaan oo baxsadaan oo diintoodu uu badbaado oo ay god galaan godkii bay galeen ilaahayna godkiibuu ugu nicmeeyey halkii nebi yuusufba fa labitha fi sijni bidca siniin baa la yidhi sanado ayuu joogay kadib baa ilaahay ka soo saaray qolada tanna go'aanka adag markay qaateen godkoodii baa ilaahay u nimceeyey oo ay saddex boqol oo sannadood jiifeen saddex boqol oo sannadood wasdaaduu tiscan baaba lagu daray dii qamariga laga tiriyana saddex boqol iyo sagaal sannadood bay godkoodii jiifeen kadib baa ilaahay soo kiciyey intaas bay halkooda jiifeen oo isla rogrogayey oo hadday dhinac qura u jiifaan dee aboorkaaba cuni lahaaye rabbi subxaana wa tacaala kolba dhan u rogayay idan ilaahay wuxuu labadaba guuleeyey markay iyagu go'aanka aada qaateen go'aanka ah musiiba inay diinta ku dhacdo iyo inay musiiba kaga dhacdo nolosha caadiga ah qiso saddexaad baa ilaahay qur-aanka inoogaga warramaya kuwa la mid a fii suurati alburuuj qisatu asxaabi lkhduud magaaliya duul dhan oo la kala dooransiinayo diin iyo nolol in la gubo iyagoo diin le inay gubtaan maaha in la dilo xabad lagu dilo waa in la gubo iyo inay noolaadaan haddii la gubo diintaa u badbaadaysa haddii ay gubniyaa ka baxsadaan oo nolosha qaataanna waxa u badbaadaya nolosha laakiin maxay doorteen nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabi lkhduud markuu ka warramaya xadiidkii saxiixu muslim ku yaallay waa kii inooga warramay in boqor jiray sixiroolo leh sixiroolihii gaboobay dabeetana uu yidhi waxaan u baahnahay wiil yaroo maskax badan oo aan cilmiga sixirka baro boqorkii weydiiyey wiil yar loo keenay wiilkii yaraa cilmiga sixirka ku akhriyey ilaahay subxaana wa tacaala nasiib wanaaggiisa wiilka yar ilaahay wuxuu u qadaray sixiroolaha markuu ku sii socdo nin sheekh oo caabidah oo sawmaco yar iskaga jira inuu sii ag maro waa iska sii ag fadhiistay wadaadkiisna xaggiisuu tawxiidka kaga akhriyey wiilkan yari laba iskuul buu dhigtaa midna gaalnimadaa lagu dhigaa midna tawxiidkaa lagu dhigaa kasixiroolaha markuu tago gaalnimad waa loo soo akhriyaa markuu soo noqdana wuu soo maraa wadaadka markuu xagga kale u socdana laba jeer buu marna soo maraa marna sii maraa wadaadkuna wuxuu isku dayay inuu isna ku tuntuunsado oo tawxiidka wuu laqimo u hayo wiilkii yaraa wuu koray dabeetana magaaladii baa ilaahay daaba ku itixaamay dhagax buu qaato wuxuu idhi ilaahow arrinka wadaadka haddii agtaada lagaga jacayl badayay kan sixirooluhu dhigo ilaahu daabadaa dhagaxa ku dil dabeetana dhagaxii buu ku dilay wiilkii yaraa mid mustajaabu dacwaa buu noqday wuxuu ku caanbaxay dadka xanuunsanayuunbaa u yimaadoo ilaahay buu u baryaa dabeetana ilaahay unbaa caafimaadiya wiil yaroo karaama ka muuqatuu noqday mustajaabu dacwaa boqorka mid agtiisa fadhiyo xaashidiisii ka mid ah ayaa indhabeelay dabeetana wuxuu maqlay wiil yarbaa dadkaba u soo duceeya waxoogaa dahaba iyo hadiyad intuu soo qaado u keeno wuxuu yidhi war anigana indhaha ii bixi tawxiidkaa ka lunsane wiilkii yaraa wuxuu ku yidhi dee indhaba ma bixiyo haddaad se rabto ilaahay baad rumayn anna rabbaan kuu baryay buu yidhi waad tawxiidsan doontaa ilaahay baad aaminiyo rumayn aniguna ilaahay baan kuu baryi waa yeelayaa buu yidhi tawxiidkii buu qaatay ninkii dabeetana wiilkiina ilaahay buu baryey ducadii baa alla ka aqbalo indhihii baa u soo baxay indhihii markay u soo baxeen buu soo noqdo boqorkii buu u yimi boqorkii baa wuxuu yidhi waryaahe indha ayaa kuu bixiyey markaasuu wuxuu yidhi rabbigay awalaka rabbun hayrii buu yidhi ooma midaan aniga ahaynba kuu rabbiya adiga iyo anigaba ilaahay baa inoo rabbiya buu yidhi nimanka qooqee madaxda noqdaa waxay jecel yihiin wixii dhacoo dhan in la yidhaahdo tusaalahaagii fiicnaa iyo aragtidaadii bay ku hagaagtee wax waliba qaar munaafiqiinoo intaa ku yidhaahdaana inta badan waa ku agwareegsan yihin oo yidhaha madaxweynaha tusaalihiisii fiicnaya hadda waxbaba kamuu odhan laakiin iyagaa waxi kastee dhacaba u nisbaynaya ninkan tusaalihiisii fiicnaa inuu yahay kanna wuxuu rajaynayun in la yidhaahdo adigaa indhaha bixiyey dabeetana wuxuu yidhi rabbigay baa indhaha ii bixiyey markii uu yidhi ooma rabbi kale aad leedaoo aan aniga ahaynna wuxuu yidhi aniga iyo adigaba ilaahay baa inoo wada rabbiya waa la ciqaabay dabeetana wiilkiibuu sheegay wiilkii baa la imtixaamay dabeetana wadaadkiibuu sheegay wadaadkii baa la keenay wadaadkii hal masalaa la weydiinayaa ma ka noqonaysaa waa wadaadku inuu tawxiidka ka tago iska noolaado iyo inuu tawxiid waayo oo laga takhalluso tawxiidkiisa inuu haysto oo markaas in la dilo wadaadkii wuxuu doortay inuu tawxiidkiisa ku mintido noloshana uu waayo waa la dilay ninkii baa la keenay ma ka tegaysaa waa diidaysna wuxuu doortay tawxiidkiisa diintiisu inay u badbaado musiiba kaga dhicin noloshana uu waayo isna waa la dilay wiilkii baa yimi wiilka in lexajeclaabaa laga qabaayo dee laba cilmuu wada hayaa kii gaalkana isagaa hayaa sixiroolihii wixiisii dabeetana waa la yaro warwareejiyey isaga waxaa la yidhi kaxeeya buurtaa geeya haddii uu ka noqon waayo ha laga tuuro buurtii markii la geeyeyna rabbigii buu baryay ilaw kuwan sharkooda adigu iga kaafi buu yidhi waa gelgelatay buurtiioo intii askarta ahayd baa ilaahay ka daadiyey isagii baa soo noqday doon baa lagu riday badda geeyaa la yidhi weydiiya inuu ka noqonayo in kale hadduu diido badda ku rida baddii baa la geeyo rabbigii buu baryey doontii baa la gelgelo intii askartahayd baa ka daadatay isagii baa soo noqday wiil kale nolosha hadaf kaluu ka leeyihi wuxuu ku yidhi ninkii madaxweyne ahaa oryaahay ma rabtaa inaad ii disho haa buu yidhi ima dili kartid buu yidhi hal midood yeeshe mooyaane waa maxay magaaladao dhan baad isugu yeedhaysaa waad soo xaadirinaysaa dabeetana kaabaddaald igu xidhaysaa markaad i xidho halkan kanaanadayda jucbadayda tan ama qaans leebabka kan uu ku sito ayaad kala bixi doontaa maxay leeb leebabkayga ka midoo waxaad odhan doontaa bismi illaahi rabbi lghulaamba waxaan cuskaday magaca ilaahay oo rabbiga ghulaamka kana dabeetana markaas leebka halkaa igaga dhufo markaa unbaad ii dili kartaay boqorkii magaaladii buu xaadiriyey dadkii oo dhan baa la ysugu yimi sidii buu sameeyey leebkiiba halkii lagaga dhuftay inankii sibiduu ku geeriyooday su-aasha isweydiinta leh boqorku markii hore muxuu dadka ku leynayey awalaka rabbun hayri soo ma ahayn iminkana kursigii maxaa laga yeedhsiiyey bismi illaahi rabbi alghulaam nimanka madaxdaa marka la itixaamo gaalow kursiga waad haysanaysaa haddii la yidhahdo islaam kursiga waad haysanaysaa labadaba kursiga wuu siisanaya markii hore dadka wuxuu ku leynayey awalaka rabbun hayri ayuu labada hore ku dilay iminkana waxaa lagaga yeedhsiiyey inuu rabbi ku dhawaaqo magaciisa oo yidhaahdo waxaan cuskanayaa ilaahay magaciisa oo weliba ah rabbiga ghulaamka kan ayaan gargaarsanayaabaa iminkana lagaga yeedhsiiyey laakiin dantu ka leeyahay maaha inuu rabbu rumeeyo waa inuu kursiga kani badbaado idan kursiga dadka lagu imtixaamaa waa imtixaan diintooday dhaafsadaan hadduu imtixaanka ku guulaysan waayo qaar ku guulaysta oo diintooda ku xejisto caadil noqdaana waa jiraan kani diintiisii buu dhaafsaday kadibna dadkii oo dhan buu isugu yeedho wuxuu yidhi dadkoo dhan godad u qoda magaalada sakadaheeda godad ha laga qodo dab ha lagu shido dadka magaalada joogoo dhan su'aal qura weydiiya diinta ma ka noqonaysaan hadday haa yidhaahdaan ha la daayo ha noolaadaan hadday diidaan godkaa ha lagu wada guro dadkii waa diideen godkii baa lagu guray waa la gubayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ilaa ay soo gaadhay qof dumar ah oo ilmo yaroo ay dhashay sidata oo ilmihii yaraa u naxday markay dabkii isla soo dul taagtay kiina ilaahay baa gabadhaana ilaahay baa qalbiga u adkeeyey oo kii yara ayay sidataa ilaahay ka dhawaajiyey dabeetana wuxuu idhi yaa ummaah isbiri fa innaki cala alxaq hooyay sabir xaqaad ku sugantay baa kiyeedii yara ayay sidata ilaahay ka yeedhiyey dabeetana iyada iyo ilmaheedii yaraana dabkay galeen soo duuduub qisada tan magaalada dadkii joogay oo dhan wiilkii yaraa rajulkii xaashida ka tirsanaa yacnii madaxtooyada joogay iyo wadaadkii isku wada dar saddexda tan iyo magaaladii oo dhammi waa la itixaamay imtixaan adag bay galeen imtixaanka adag ee ay galeen wuxuu ahaa inay diin haystaan oo nolol waayaan iyo inay nolol haystaan oo diin waayaan dabeetana waxay doorteen maxay doorteen in nolosha la waayo idan qisaskaynu soo sheegnay oo dhammi nebi yuusuf in diintiisa masiiba ku dhacdo iyo inuu xabsi gala la kala dooransiiyey wuxuu doortay in diintu badbaado xabsiga galo asxaabulkahaf waxaa la weydiiyey la kala dooransiiyey in diintooda mashkiladi ku dhacdo ay boqorrada la noolaadaan iyo inay diintu u badbaaddo oo ay nolol godeed galaan nolosha god iyo diin badbaad bay doorteen asxaabi lukhduud waxaa la kala dooransiiyey inay diinta mashkiladi kaga dhacdo oo ay noolaadaan iyo inay diintu u badbaaddo oo ay nolol waayaan oo la gubo iyagoo nool la gubo kullu daalika ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu keenay inaynu fahmno ducada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam rabbanaa laa tajcal musiibatana fii diinina ilaahayow musiibadayada diintayada ha ku ridin hadday diintu kuu badbaaddo noloshoo dhami waa kuu badbaaday awalan qofka mu'minka ahi in ilaahay noloshoo dhan u badbaadiyaa waa matlab sharciyo qofka mu'minkii uu doonayo laakiin waxaynu tilmaamaynaa haddii laguba itixaamo noloshu ma itixaam weyde oo ay noqoto in diintaada nuqsaani ku dhacdo oo nolosha aada guulaysato kale waxaad adigu guul moodayso iyo in diintu kuu badbaaddo oo nolosha kale nuqsaantu kaaga dhacdo inaan marnaba doorashadu kaa xumaan inaad garan waayin hayrarkiga ama brioritiga ama kala sarraynta mudnaanshiyahay noloshu kala leedahay inay noqoto diintu waxaynu ku mintidno oo aynan marnaba aqbalin in iyada balaayo soo gaadho waxa ugu dambeeya ee naftu inagaga baxda inay iyada noqoto noloshu markaa waa wada imtixaankaas ikhwati fi lcaqiida xaaraanta iyo xalaashu waa imtixaan waa diin iyo diinla-aan lagu kala doorrasiinayo noloshoo dhan cibaadaadkaagii salaadaadii jamacaagii ma jamaci iyo jamaacaadkaad ka gaadhaa mise shaqadaad kasii yaro shaqaysa adkaysataa ilaahina subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoo sheegay war jimcaha haddii la ysu dhawaaqo maxay daru lbayc soo lama odhan war bayca iyo waxaan ka tag ma beycaad isku sii geejin oo waxaad is leedahay haddaad dhowrkan shay iibiso wallaahi maanta dhowr boqol oo dollar ama kun dollar baa maanta ku soo gelaya hadhowbaa duhurka iska tukane mise kunkaa dollar baad ka tegiyo waxaad ilaalin doontaa maxay inaan jimcuhu ku dhaafin waajib isagaa kugu ahaaye idan ikhwatii fi lcaqiida nebigu calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa imaamu muslim uu soo saaray waxaa ka mid ah allahuma aslix lii diinii alladii huwa cismatu amri waxa kale way ka dambeeyaan markaa waaslix lii dunyaaya alatii fiiha macaashi waaslix lii aakhirata alatii fiiha macaadi wajcal ilxayaata ziyaadatan lii fii kulli khayr qur-aanka ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu inagu siiyey tusaalooyin badan aan hal tusaaloo kale ku celinno qur-aanka rabbi subxaanah wa tacaala wuxuu inagu tusaaleeyey mid aqoon la siiyey oo diinka wax ka fahmay oo dabeetana ka siibay oo nolosha kale ka doortay ilaahay baa subxaana wa tacaala markaa qisadiisa intuu soo arooriyey nebi maxamed amray inuu dadka u sheego oo weliba ku gebagabeeyo faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina baa ilahay yidhi waxaad dadka ku kor akhridaa warkii kii aannu aayaadka iyaga wax ka siinay baa ilaahay yidhi qof kasta oo mu'mina oo diin fahmay ilaahay aayaadkiisa wax laga siiyey dabeetana haddaad diin dabadeed ridda kugu dhacdo ama diin dabadeed nuqsaani kugu dhacdo ama diin dabadeed aad diinla-aan u baxda waa balaayo kaa warkiisa u akhri baa ilahay yidhi fansalakha minha faatbacahu shaytaan fakaana min alghaawiin oo fansalakha ka siibmay baa ilaahay leeyahy insilaaq waa haragga iyo maxay neefka marka la kala siibayoo kale kaannamaa diintu waa maca alfitra waa kugu dhegsan tahay waa fitra alla kugu abuuray diinla-aanta markaad usii baxaysa waad siibmaysaa waad iska mudxinaysaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala kaanu aayaadkayaga intaanu wax ka siinay dabeetana ka siibmay oo fa atbacahu shaytaan shaytaan dabagalay shaydaan dabagalayda culimmada qaar baa waxay yidhaahdaan isagii baaba macallin noqonaya kani haddaad aragto mid wadaad ahaan jiro oo diinta ka tegey waa shaydaan rasmiya buu noqdaa isagaa macallin ah ibliiskaba isaga ibliis dee nin cilmila uunbuu ahaayo dabeetana diinla-ani ku dhacday saxinkaa maaha waa caalim lumay ibliis wadaad kitaab akhriyi jira oo kitaabka ka tegay haddaad aragto oo kolba baabka baatilkaa u furaya dadka waa uun ibliis kalu noqonaya shaydaammadu isagay sheekhba ka dhigtaana way dabagalaan bay idhaahdaan ama maahee qofku markuu diinta ka figayo waa inamaa yaakulu di'bu min alghanam alghaasiya cidlu uga baxay jamac iyo jamaacaadkii iyo ummaddii diinta haysatay dabeetana shaydaan baa isaga cagta cagta u saaro ku daba jira ilaahay wuxuu leeyahy fa kaana min alghaawiin haawiintu ka mid noqday daalliinta iyo haawiinta culammadu waxay dhahdaan daalka waxaa la yidhaahdaa qofka lumay maca jahlihi haawigu laakiin waxay yidhaahdaan waa maca cilmihi ka lumay isagoo garanayay haddana derdaraya dhinac maray kaasaa haawiya bay yidhahdeen ghawaaya waa taas bay yidhahdaan ilahi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala walow shi'naa la rafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi waatabaca hawaah ilahay wuxuu leeyay haddaanu rabno diinkaanu kor ugu yeelahay diintu kor bay u qaadaa qofka rabbigiibaabay ku xidhaysaaye laakiin ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala kani walaakinahu akhlada ila alardi isagaa dhulka kan badhuudhsado isku nabay halkii kor loo qaadi lahaa ayuu dhiidhiga isku nabayaa beerku dhulka ku hayaabaa ilahay leeyahy subxana wa tacaala akhlada ila alard oo watabaca hawaah naftiisu waxay doontuu raacay sharcigu wixii uu amrayay buu diiday bal kan tusaalihiisa u fiirso rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala famahaluhu kamahali اlkalbi in taxmil calayhi yalhad aw tatruku yalhad kani eyguu la mid yahay baa la yidhi eygu hal mas'alo oo xayawaanka kaga gedisan yahay baa jira xayawaanka kale marka la erye ama ay daalaan ama haraadaan bay haraariyoodaan haraaryada sama taqaaniin ayay carabka laalaadiyaan oo neef kudiyaan eyguse hadduu iska fadhiyana wuu haraariyoodaa haddii la eryana wuu haraariyoodaa isagu isagu haraaryadu kuma tusayso inuu daalay ama haraadan yahay ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kani ey buu la mid yahay eygaa haddaad eridana wuu haraariyoon hadduu fadhiyana wuu haraariyoon kan waayo kani dee isagoo diinta garanayuu dhinac maray haddii qur-aanka lagu akhriyana wuu haraariyoon haddii laga daayana wuu haraariyoon isagu mar kastaba isagu diinla'aan buu doortay xag wuu cararay marka aayaadku ma anfacayaan labadiisa xaalaba waa isku mid isagu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa dalika maalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaatina faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun baa ilahay yidhi kaasi waa tusaalihii kuwii aayaadka iyaga beeniyey baa ilaahay yidhi dadka qisaska qur-aanka ku soo arooray u sheeg baa ilaahay leeyay nebi maxamed dadka u sheeg qisaska kan waxay mudan yihiin inay fakaraane idan waxaynu akhrinay qisadii yuusuf waxaynu akhrinay qisadii asxaabulkaaf waxaynu akhrinay qisadii maxay asxaabi lkhduud waxaynu akhrinay qisadii fansalakha maxaynu akhrinaynaa lacallahum yatafakkaruun baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala sa'a maalan qowmi aladiina kadabuu biaayaatina waanfusahum kanuu yadlimuun man yahdi lahu fahuwa almuhtadi waman yudlil faulaa'ika hum alkhaasiruun ikhwatii fi lcaqiida hadafka ugu weyne shayطaan iyo cadow leeyihiin waa maxay yacni ahdaaf marxaliya baa jira laakiin hadaf kama dambaysaa jira goolka ama yoolka yoolka kama dambaysta ee uu shaydaan rabaa waa maxay waa inuu inaga yeelo asxaabu saciir saciinkaa maaha hadafkiisa kama dambaystii waa inuu diin la'aan inoo saaro waa yarudduukum can diinikum in istataacuu markaad diinta iibsato waxaad xaqiijisay hadafkii ugu dambeeyey ibliis lahaa waxaynu u baahanay markaa inaynu dadaallo oo ku dadaallo inaynu ilaalinno inaan masiibadu inagaga dhicin xagga diinta nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiidka saxiixu muslim warinayo abu hurayra warinayo saxiixu muslimna soo saaray imaamu muslim baadiruu bialacmaali fitanan ka qiطaci alleyli اlmudlim yusbixu الrajulu muؤmina wayumsi kaafira aw yumsi muؤmina wayusbixu kaafira yabiicu diinahu bicaradin min addunya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy war acmaasha saalix ee wanaagsan u degdega intaana idinku imanin maxay fitan imtixaanaad fitankaasoo la mida baa layidhi ka qiطaci اlleyli اlmudlim habeenka gobolkiisa madow baa layidhi mudlima midaan dayax jirin habeenka qaybtiisa madoobay maxay caan ku tahy haddaad gudcur madow lugayso maxaa jira dee waxba arki maysid ninka gudcur lugeeya habeen gudcuroo madow oo daruuro cirka jirto ama roobabaal jiraanoo waxba aanad arkaynin haddaad socod bilowdo maxaad maxaa kugu dhacaya waxaa kugu dhacaya inaad un dee addinka iskaga nasiibiso meel halkaad addinka dhigaysa garan maysid ma god baad ku dhici ma abaysaad ku joogsan ma qodax baad cagta ku sii wadaa ma garanaysid waad iska u nasiibinaysaa fitanku wakhtigay nool yihiin haddaad noolaato fitanka dadka ahlulcilmiga ee raasikhiin filcilmi ah way kala gartaan xaq iyo baatilka qolada laakiin kitaabbada waxoogaaga bowsatiya caamadu waxba uma kala baxaan beledu markay dabar jeediso ayuunbay yidhahan war malaa sida kalaaba saxaasanayd sida daraaddeed waxay noqdaan dadkaasi gudcurka lugaynaya qof gudcur lugaynaya oo waa maxay acmaal badan bay samaynayaan oo aad kala garanaynin war talow ma ajar baa lagu helaya mise waa lagu dambaabaya talow diintu ma ogoshay mise ma ogola markay fitanku tiro bateen baa dadku kala garan waayaa diintaada inaad balkeedda maaha siiba dhallinyarada waxaan leeyahay war ha ku dheeraynina fatwada iyo waxa kan diintiinna habalkeedina waxaanad mia filmia u hubin walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika ilaahay wuxuu inoo tilmaamay waxaasoo dhan layna weydiinayo adigoo taadii u taagala inaad umamka masaa'ilkooda ka fatwooto oo in dadka intaa la laayay in intaa caynkan la yeelay intaas saasaa xaqa waa khatar waxaad la mid tahay qitacin min alleyl ilmudlim kaa lugaynaya wakhtiga fitanka ah waxa isdhex gasha xaaraanta iyo xalaasha waxa isdhex gala daalimka iyo madluumka waxa isdhex gala wax badan hadday wuxuu sidooda kale yihiin wakhtiga aan fitanku jirin waxaa laga yaabaa inta badan inay dadku kala gartaan xaalaasha iyo xaaraanta inta badan in la kala garto sax iyo qaladka laakiin markay fitanku jiraan noloshaa walaaqanta qof qurhaa mar qura wada ah daalim iyo madluumba wuu yihi qayb isagaa dulmiyey qayb isagaa la dulmiyey waxaba wuu isku yahay keligiibaa wada ah keligiibaa daalimna ah madluumna ah oo marka jawaanibta nolosha qaar eegta isagaa la dulminaya jawaanibta qaar markaad eegta iyo radulficilku bixiyeyna isagaa wax dulminaya isagaa keligii daalim iyo madluumba wada ah idan inaad kala bixin kartaa waalraasikuuna fi lcilm ayuunbaa masaa'ilkaasi garta diintana waata la yidhi lama qabtee maxaa dhaca culammadaa la qabtaa marka culammada la qabto waxaa soo hadha dad wax walba dadka u fatwoonaya ru'uusan juhaalan baa soo hadhoo wax fatwoonaya idan nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam war acmaasha saalixa sameeya intaana idinku soo bixin fitankaasi la midkaa habeenka gobolkiisa madow oo maxaa dhacaya yusbixu rajulu mu'minan wa yumsi kaafira aw waa shakun min araawiye ama cagsiga qof baa subaxii waa barisanaya isagoo mu'mina laakiin mashaakilka nololeed iyo waxanuu la kulmay galabtii waaba gaal ama habeenkiibuu seexanayaa isagoo gaala waagu markuu baryo waa shahaadanaya noloshiisiibaa maxay gaalnimadiisii iyo islaamnimadiisiibaa isdaba socota oo waayo noloshan uu la kulmaye imtixaanka ah ayuu jawaabo saxa ka bixin kari laaye waa maftuun waa mid la itixaamay oo waxyaabaha laysku itixaamaya maxaa ka mid ah yabiicu diinahu bicaradin min addunya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yabiicu diinah diintiisii wuxuu ku iibinayaa in yar oo adduunyo ama magac buu doonayaa ama maamuus buu rabaa ama hantuu doonayaa ama in la sheegaa buu rabaa wuxuu doonaya haado xuduudi dunya dheefaha yaree adduunyuu wuxuu siisanayaa diinkiisiibaa uu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam idan kan waxa weeyaan markuu imtixaanka galay aha diinta iyo adduunka ayuu wuxuu doortay maxay beecii wuxuu qaatay adduunkii oo wixii uu gaday baa waxay noqotay diintiisii ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inaanu fitnadeenna diinteenna gelinin musiibadeennu inaanay diintayna kaga dhicin inaynan noqonin kuwa diintooda ku iibsada bicaradin min addunya nebigu calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa waxaa ka miha saxiixu muslimka ku yaalla allahuma sarif alquluub sarif quluubana calaa taacatik ama xadiidkii kale eshaar ibnu xawshab sanadkiisa uu ku jiray allahuma ya muqaliba alquluubi walabsaar habit quluubana calaa diinik ikhwatii fi lcaqiida adduunkan intaynu joogno marka waa imtixaamanay imtixaanku laakiin wuxuu u baahan yahay hubsiino wuxuu kaloo u baahan yahay doorashada inaad ilaahay la kaalmaysato wuxuu u baahan yahay inaad ilaahay barido nebi yuusuf oo ilaahay buu baryey rabbi sijn ilaahay buu baryayaa inuu sawaabka haleeshiiyo idan noloshan aynu ku noolay weliba casrigan aynu joogno waa casri imtixaanku tiro badan yahay waa casri xalash iyo xaaraantu isku walaaqantay sax iyo qaladku isku walaaqan yahay waxaynu u baahannahay diintu waa raasamaalkiiye inaynan ku khamaarin iyada inaynan balkeedin inaanad waxa ugu dambeeya ee nolosha aad ilaalisay inay diinta noqoto noloshaadu inay kuu yeelato herarkii ama kala korayn mudnaanshiiyo ay diintu tahay ka ugu dambeeya sidaa daraaddeed ka ummad ahaan waxa ugu weyne ummaddu ilaalisaa waa inay diinta noqotaa oo ummaddu markay fakarayso baarlamaankeeda madaxdeeda wasiiradeeda madaxweynaheeda aqoon-yahankeeda culammadeeda garaadadeeda iyo salaadiinteeda waxgaradkeedu markuu fakerayo kow waa inuu yidhaahdaa war waxaana diinteenni muxuu yeelaysaa mar labaadkaa la isweydiinayaa dhaqaalea maxay yeelaysaa siyaasadda maxay yeelaysaa kan maxay yeelaysaa waa inay diintu mudnaashiyaha koowaad leedahay ninka taajirka ahi waxa koowaad ee uu ka fakeraa waa inay noqotaa tijaarada tani ribaxa koowaadi muxuu diinta yeelayaa ninka baac mushtarkaa ninka odayga ah ninka miskiinkaa qof wal oo muslimiba nolosha tan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy dhammaantiin waa kalla haysaan waxna waa wada gadaysaan baa la yidhi dhammaanteen waynu kallahsannay waxna waa wada gadaynaa ee waxaynu gadaynaa waa inaanay diinteenna noqon marka waa inay diintu noqotaa waxa ugu dambeeyey waa inaynu xisaabtannaa ninka daajirkaa dowladda cid waliba accountants bay leeyihin oo xisaabiya xisaabiyahano habeenkii dukaankaaga yar markaad xidhayso habeenkii baad isu geygeynaysaa dabeetana habeenkaa waxaa kuu soo baxaya inay bucsharadu si fiican u socota iyo iyo inaad si fiican wax u wadin hadday si fiican u socoto markaad xisaabta isu geyso habeen kasta waad xisaabisaa inanka meesha meherada ku hayaad ka xisaabisaa bishu markay gaadhaad haddana xisaabisaa sanadku markuu gaadhaad haddana isu geysaa xisaabisaa waxaasoo xisaabaad la daba taagantahay waxaasoo dhan maxaad uga dan leedahay inaan horta kollayba raasamaalku wax noqon ribxaad eegaysa barsuu kaco hadday arrinku ku soo noqdo xagga raasamaalka maxaa dhacaya markaasaad fikrad cusub bilaabaysaa dee arrinku hadduu noqdo in raasamaalkii wax la khasaaraya uu yahay tikniikiskaaga baacmushtar oo dhan waa inaad beddeshaa kolaad maharadda xidho aad mid nooc kala furtana haddaad beriis wadi jirtay waxaad leedahay wallahi beriisku sida tan ku socon maayee maqaaxishaah laga cabaan furto waayo waxaad u aragtay dee inay xaggii raasamaalka usoo socoto baasho hadday xagga raasamaalka qabato maaha tijaaradee marka waa inaad beddeshaa tikniig kala keentaa idan nolosha qofka muslimka ahi habeen kasta markuu seexanayo wuu xisaabtamaa wuxuu isweydiinayaa diintiisii war maanta maxaad khayra qabatay maxaad shari ku soo gaadhay haddaad aragta inay xaggii raasamaalkaba ku sii socoto intii waajibaadka inay tahay intaa nuqsaantu ku sii socotaa dee waxay u baahan tahay to switch inaad nolosha xagga kale u gedido inaad wax beddesho majaalista aad fadhiisan jirtay beddeshaya asxaabtaadii beddeshaya wax kale beddeshaya inaad wax beddesho wakhtigaad wax qaban jirtay beddeshaya waayo haddaad aragto meesha nuqsaantu ku socotaa inay tahay diintii marka kan waa raasamaalkii tijaaradani markaa sii socon mayso waa inaad dib u xisaabtantaa dariskeennu markaa waxa uu sheegayaa inaynu ducada saalixiinta ee qur-aanka ku soo aroortay rabbanaa laa tuziq quluubana bacda id hadaytana ducadaa nebi moxamed inooga tegay calayhi salaatu wasalaam laa tajcal musiibatana fii diinina inaynu si fiican u fahamno hadda waxaynu ku jirnaa ramadaan ramadaanta shayaadiinta kuwii waaweynaa dee ilaahay baa inaga xil qaaday oo waa xidhan yihin maradadii waa xidhan tahay dabeetana dadku cibaadada iyo jamaca iyo jamaacaadka inu isku kaalmaysano de idinka arkaya saqda dhexe masaajidku buuxaa saqda dhexe ayaa masaajidku buuxaa waayo ninkii xoogganaabaa xidhan iyo acwaantiisii intii khayrka qabtay ayaa isgarabsatay markaasi laakiin ramadaan markay dhammaato kooxdaana waa la soo daynayaa ramadaanna way dhammaanaysaa baac mushtarkii rasmiga ahaa iyo xaqiiqadii baa bilaabmaya waxaynu u baahanay inaynan markaasi bacda hadyin dalaal ku noqonin inagoo hanuun hellay dib inaynan u guranin inagoo ziyaado hellay nuqsaan inaynan dib u gelin inaynu xisaabtanno aad xisaabtanka ugu darro inaynu tijaarada hore u sii wadno mooyaane inaynan dib u noqonin wasala allahuma calaa nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi waslem walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin